waxaan u joognaa xaflad oo xadhigga looga jarayo cunnada xoolaha oo saddex kun iyo toddoba boqol oo baak oo kiiba aas yahay konton kiila oona looga talagelay xoolaha magaalada iyo agagaarka magaalada joog sababta waxaa yeelay toban kun iyo laba boqol oo baak oo cunno ah ayaa looga talagelay meelaha ka baxsan wajeer eh, town cunnadaasna waa gaartay magaalooyinka marka tan waa taageedka waxaa la waradan lahaa dadka xaasileyda ah, xoolaha qaba oo ku heri magaalooyinka iyo afar mailka waxma buurcilmi ay ka mid tahay iyo lokeeshayaasha kale oo magaalada ku yaala marka dadka waxaan ka codsanaynaa si wanaag badan inta cuntada loo qaybisado xoolahan loo siiyo ha lagu dadaalo insha allah sida xaq ah oona ku habboon inta xoolaha loo siiyo cunnada looguma talagelin in la iibiyo waxaa looga talagelay dadka xoolaha dhaqaalaysanahaya oo xoolaha aad ugu rafaadsan yihiin marka mar la rabo dadaan xoolo qabin intiisa helo oo iska gada qofka xoolihii qabi soo taas ayaa dhicin waxaana loogu dadaala dadka mas-uuliyiinta insha allah countiga waxay laamjgaraysay cunto oo dadka looga talagelay waxayna ahayd labaatan iyo shan kun oo box oo ugaali iyo toddobaatan iyo- sorry ilaa afar kun boqol iyo lixdan iyo toddoba eh, box oo subaga marka meel kastana waa gaari doontaa insha allah waxaa lagu dadaala dadka aad caawimaadka u baahan inta cuntada laga dhiga eh, dadka prioritiga oo u horeyna insha allah oo helaya marka caawimaadka waa lasii wadaa insha allah water tracking waa bilaabatay countiga mar hore ay bilaabatay waa ogtihiin haddana waa lagu daray dadku waxaa looga baahan yahay inta ka faa'iidaystaan arrimaha countiga iyo dadka kale oo n g os iyo u n e partners ay wadaan kuma filna baahida dadka marka saas ha la ogaada ha la isu naxariista dowladdu waa dadaalaysaa insha allah laakiin ma aha mid oo qof kasta anfici doonto marka dadku waxaa looga talagalay dadka aad u liita xoolahooda iyo dadka cunnada aan haysanin ayaa looga talagalay programka aan hadda wadno insha allah marka dowladda ha lagu kamnaado insha allah programka dowladdana si fiican ha loo isticmaala aan la isku xastin aan lagu xadgudbin dadka liita marka saas ha la yidhi insha allah